magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafurayay shirkada ekasom taasi oo soo saarta dhuxusha la shitay iyadoo ka sameyneyso geed garanwaaga munaasabada daafurka waxaa ka qayb galay maamulka shirkada mas-uuliye ka tirsan dowlad goboleedka galmudug dhalinyaro haweeney marti sharaf gale injineer maxamed cabdulaahi rooble oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkada ecosom ayaa faahfaahin ka baxshay waxyaabaha ay qabato shirkada
dhuxusha aan soo saarnaayo waa dhuxul dhagax waa dhuxul caadi oo cunto mudda lagu karsado way dhuxusha caadiga cuntada lagu karsado waxaan u soo saarnaa in looga kaaftoomo baahidii loo qabay in la laayo dhirta la xaalufiyo oo geedaha la jaro waxay ahayd shir ka soo baxay wadatashi laga sameeyey badbaadada deegaanka shir ka soo baxay ayay ka timid in la ixtiraaco oo la sameeyo wax baahida looga bedesho baahida loo qabo in dhirta la jaro wax lagu bedesho baa go-aan waxaa lagu qaatay in lagu soo saaro projectiga lasoo saarayo in geedka aan qayb looga daro qaar ka mida marti sharafkii ka qayb galay munaasabada ayaa soo dhaweeyay adeegyada ay qabato shirkada rubta hadday wax soo saarto waxaydan ay ka hor yimaadaan waa naxdin waay waxaan leeyahay saaxiibayaal wixiinu ka hor imaan dadkan waa u baahan yahay waxaad keenteen horumar bay u arkaan saddexdaas markaan xaqiijinay inay dhuxul ka samaynayaan kuna baahi tirayaan bulshadana waxaan leenahay soo dhowaada diyaara waxaan u nahay annagoo horeyna ugu jirnay shaqadaas haddana runtii su-aalaha agaasimuhu u ka dhawaajiyena in badan ayna hor taagnaayeen maadaama su-aashiina hor taagnayd meel loo helay galabta waxaan diyaar u nahay runtii inaan suulinno la dagaalano jarista dhirta iyo xaalufinta deegaanka horena waa ugu jirnay haddana waa sii wadi doonaa waxaan ka codsanay inay magaalo madaxda imaadaan dhuusamareeba hadafkeennu waxaa weeye dhammaan inaanu gaarsiino magaalooyinka galmudug ay ku fadhisoo dhan shirkada ecosob ee magaalada dhuusamareeb ayaa kaalin ka qaadan doonto yareynta jarista dhirta